ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afartaa bisha tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo arbaca barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad badan oo saacadihii lasoo dhaafay ku shahiiday marinka khaza kadib markii duqeynlayaan ah ay la beegsadeen yuhuuddu ciidamada cirka ee xukuumadda aljasaa'ir oo soo riday diyaarad soo gashay hawada waddankaas dagaal u dhexeeyey ciidamada suudaan iyo maleeshiyaadka arsf oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddanka suudaan ku dhowaad toban qof oo ku dhintay duufaanna ku dhuftay waddanka maraykanka dad u dhashay waddanka masar oo ka soo badbaaday gacanta kooxda arsf oo ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ay la kulmeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay qisada layaab kale ee laga soo warinayo mid ka mid ah haweenka ku nool marinka khaza oo mar ay nafteedu halis gashay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في النجوى في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaage qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali mahadsaned haashim cabdinaasir dad badan oo saacadihii lasoo dhaafay ku shahiiday marinka khaza kadib markii yahuuddu duqaymo la beegsatay saacadihii lasoo dhaafay waxaa marinka khaza ee dhaca dhulka barakaysan ee falastiin duqaymo kala duwan ka fuliyay diyaaradaha yahuudda duqaymahan ayaa beegsaday masaajidda guryaha la degan yahay iyo teendhooyinka ay dhisteen dadka reer khaza waxaana maalin keliya ku shahiiday ku dhowaad soddon ruux halkaay ku dhaawacmeen kuwo kale haddii aan soo gudbino dadka ku shahiiday goobaha kala duwan ee yahuudda duqaysay waxaa ugu yaraan saddex ruux ku shahiiday duqayn diyaaradeed oo ka dhacday dhul beereed ku yaala waqooyiga bari ee magaalada rafaax ee dhacda koonfurta marinka khaza xilli sahaynada cadowga yahuudda dadka degan magaaladan ku amreen inay gebi ahaanba isaga baxaan guryahooda oo ay baneeyaan laba ruux oo kale ayaa midna ku shahiiday midna dhaawac ku noqday duqayn yahuuddu ka fulisay isla magaalada rafaax magaalada khan yuunis oo kale duqayn ka dhacday waxaa ku shahiiday saddex ruux halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii duqaymo bahalnimo ah ciidamada yahuudda ka fuliyeen halkaasi isla magaalada rafax ciidamada yahuudda ayaa duqayn culusla beegsay masjidka lindonesia oo ku yaala halkaasi mukhayamka nuseyraad duqayn ka dhacday waxaa ku shahiiday dhowr qof halkaay ku dhaawacmeen kuwo kale maamulka xaqiidka ah ayaa duqayn la beegsay magaalada dayrarbalax waxaana ku shahiiday hal ruux iyadoona kuwo kale ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha sahaynada ay bambaanooyinka ku rakibanay dhowr gantaal ay ku tuureen isku soo wadaduuboo dadka ku shahiiday saacadihii lasoo dhaafay khaza ayaa gaaraya saddex iyo labaatan ruux waxaana intaan ka marnayn qaar badan oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray tan iyo intii ay dib u bilowdeen duqaymaha siddeed iyo tobankii bishii maaja lasoo dhaafay maantana laga joogo lix iyo toban maalmood waxaa khazada dulmadiidka ku shahiiday kun afartan iyo laba ruux halkaay ku dhaawacmeen laba kun shan boqol laba iyo afartan qof kuwaasoo u badan haween iyo carruur sida ay sheegayaan tirakoobyada la helayo si guud dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay kadib weerarkii toddobadii oktoobar waxaay marayaan in ka badan boqol afar iyo lixdan kun oo shuhado iyo dhaawac isugu jira kuwaasoo u badan carruur iyo haween waxaana sidoo kale ilaayo haatan la laayahay dad kor u dhaafaya koob iyo toban kun oo qof geeska kale ciidamada cirka ee xukuumadda aljeeriya oo soo riday diyaarad soo gashay hawada dalkaasi dowladda aljeeriya ayaa ku dhawaaqday inay soo riday diyaarad nooca duuliyaha layn oo soo gashay habeen hore hawada dalkaasi iyadoona aysan wax ogolaashaha ka haysan xukuumadda dalkaasi diyaaradan ayay ciidamada cirka aljeeriya ku soo rideen magaalada tinzawatin oo dhacda xadbeenaadka ay wadaagaan wadamada maali iyo aljeeriya war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda aljeeriya ayaa lagu sheegay in diyaaradan ay soo rideen ay ahayd nooca wax basaasa laba kilomitir masaafo dhan gudaha u gashay hawada waddankaasi marka laga hadlayo cabirka dhulka ilaayo haatan ma aysan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan diyaaradan ay soo rideen ciidamada aljeeriya sidoo kale xukuumadda tambaktu ama maali ayaa sheegay in diyaaradan ay lahaayeen ciidamadooda ay ku burburtay meel dhow magaalada tiinzawatin qaybta dhacda maali ee ka tirsan magaalada kaydaal marka laga soo tago diyaaradan ay burburiyeen ciidamada cirka ee dowladda aljeeriya xukuumadda maali diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn duqaymo ay horey u fuliyeen waxay ugu laayeen dad shacab aan waxba galabsaan kuwaasoo si gardaro ah u laysay kadibna ku tilmaantay inay ka tirsan yihiin mas-uuliyiin sare oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin geeska kale weerar u dhexeeyay ciidamada suudaan iyo kooxda r s f ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha waddankaasi ciidamada xukuumadda suudaan iyo kooxda r s f ayaa weli ku dagaalamaya magaalooyin ka tirsan dalkaasi iyadoona maleeshiyaadka dacmu sariic marba marka ka dambeysa lasii wiiqaya awoodooda militari weeraro la isku hilboobay oo u dhexeeya labada daraf ayaa ka dhacay magaalooyinka alfaashir iyo albayd oo dhammaantooda ah xarumo goboleed haddii aynu ku hormarno magaalada alfashaar ee gobolka daarfuur waxaa ka dhacay weerar madaafiic ah oo ay iswadaarsadeen ciidamada suudaan iyo kooxda r s f askarta suudaan ayaa dhankooda sheegay inay khasaarooyin hantiyadeed iyo mid nafeed bay u geysteen maleeshiyaadka r s f sidoo kale ciidamada suudaan waxay qireen in r s f ay ku soo weerareen diyaarado nooca aan duuliyaa lahayn ah kuwaasoo sheegay inaysan wax khasaare ah ugeysan sida ay hadalka u dhigeen mana helin ilaayo haatan iilo madax bannaan oo inoo xaqiijiyay sheegashadooda isla wararkii suudaan ayaan ku guda jirnaaye dagaalo foolka fool ah oo u dhexeeyay ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka r s f ayaa ka dhacay magaalada albayd oo dhacda bartamaha waddanka suudaan halkaasoo labada dhinacba ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan mana jirto faahfaahin dheeraada oona soo gaartay shan iyo toban qof isku qoys ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay waqooyiga bari ee dalka baraaziil waddanka baraaziil ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhacay shil geystay dhimashada iyo dhaawac shan iyo toban qof isku qoys ah kadib markii baabuur bas ah oo ay qoyskan la socdeen uu ku dhacay gaari kale oo xamuul ah oo marayay waddada isku xirta magaalooyinka gobolka bahiya ee waqooyiga bari ee dalka baraaziil siday warbaahinta la wadaageen mas-uuliyiinta dalkaas ugu yaraan koob iyo toban qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen shilkan wuxuuna si gaara kaga dhacay degmada ruy barboos gaariga shilka galay ayaa waday lix iyo toban qof oo isu qoysa kuwaasoo dhammaantooda ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay guddoomiyaha magaaladaas oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in dhacadan dadka ku dhintay saddex ka mid ah ay carruur ahaayeen halka kuwo kale ee soo harayn ay dad waaweyn ay yihiin arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan dalkaasi uu ka dhacay shilkan la mid ah oo ay ku dhinteen labaiyo toban qof oo arday jaamacadeed ahaa iyadoona ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale waxaana shilkaas uu sababay gaari bas ah oo ay saarnaayeen arday jaamacadeed oo ku dhacay gaari kale oo nooca xamuulka ugu dambayntii ku dhowaad toban qof oo ku dhintay duufaan ku dhufatay maraykanka dalka maraykanka ee dhaca qaaradda ameerika ayaa waxa ay ku dhufatay duufaan geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed duufaantana ayaa cagta marisay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waddanka maraykanka waxaana ku dhintay duufaantan ugu yaraan toddoba ruux oo saddex ka mid ay carruur yihiin sidoo kalena waxay burburisay guryo badan maadaama dabayshu ahayd mid xoogan halkii ay soo gaartana ay khasaarooyin u geysanaysay muuqaal laga soo duubay duufaantan oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya siday u ekaanayso duufaanta halka ay cagta mariso waddanka maraykanka ayaa waxaa mar weliba ku soo laabanaya duufaanaha waaweyn oo wallaah ku salidayo kamana waanse qaataan masaa'ibtan iyadoona ay gacamaha kula jiraan falal gaalnimo ah balse way sii wadaan hagardaamada iyo dhibaatada ay u qooleeyaan dadka ku nool daafaha adduunka askarta xukuumadda washington ayaa caalamka islaamka ka geysanaya weeraro kala duwan oo ay la beegsanayaan dadka muslimiinta oon waxba galabsan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa o ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo umuuraha ka harsan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى والتقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay tahay qisada la yaabka leh ee ay noo soo warinayso haweeney ka mid ah dadka ku nool marinka khaza taas oo mar nafteedu halis gashay waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
toddobiyo toban bilood oo marinka khaze ka socday xasuuq baasana uu ka waday maamulka dulmiga badan ee saynad yahuuda ayaa la diiwaangeliyey qisas iyo sheekooyin qalbi taabada ah islamarkaana xambaarsan micno weyn bannaankana keenaya sabarka iyo sugnaanta reer khaza iyo inaysan ahayn ummad marnaba isku dhiibaya cadaawaha una hoggaansamaya waamirtiisa warbixintani waxaan ku soo qaadan doonaa qisada cajiibka ee gabarh u dhalatay marinka khaza riima xasaam albaahili waa gabar lix iyo toban sano jir ah kuna xayarneed burburka dhagaxaanta hoostiisa muddo afar maalmood ah iyadoona weysay dhammaan iyo didiilooyinkii iyo rajadii ay kale ee dunida waxaana lagu tiriyey inay la shahiiday labiyo toban ruux oo qoyskeeda ka mid ah kuwaasoo ciidamada yuhuudda si arxandarahula abeegsadeen duqeen dhanka cirka ah xilli ay ku sugnaayeen gurigooda oo ku yaala waqooyiga beytillaahi ah dhammaan dadkii ku shahiday duqeyntaas ayaa lagu aasay burburka dhagaxaanta hoostiisa iyadoo noolayana ku jirtay dhagaxaanta burbur hoostooda maalintii khamiista ayna soo dhaaftay waxa ay riima iyo qoyskeedu u ahaayeen kuwa ku sugan gurigooda ku yaala waqooyiga beytillaahi ee marinka khaza si dhowna ula socda duqiimaha ka dhacaya hareerahooda iyagoo aan filanaynin ayaa waxaa marqura gurigooda ku soo dhacay gantaalay soo riday diyaaradda dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda markiiba waxaa soo dumay guriga waxaana madaxa uga soo dhacay riima qayb ka mid a dhagaxanta guriga kooxaha gargaarka ayaana markiiba usoo degdegay inay guriga ka soo saaraan dadkii badbaaday balse ma aysan helin mid ka mida dadkii guriga ku sugnaa maadaama marinka khazi ay ka jirta dhibaato la xidhiirta dhanka qalabka casriga ee burburka dhagaxaanta looga faago magaca riima ayaana lagu daray liiska dadka shahiiday shacabka ku dhaqan magaalada beytillaahi ayaana bilaabay inay u tacsiyeeyaan qaraabadiida qofna maysan ku soo dhici inay jirto hal ruux oo nafay ku jirto welina ku dhex jiro burburka iyo mugdiga dhexdiisa waxayna ahayd riima mid neef qaadanaysa islamarkaana maqlaysa waxaa hareeraheeda ka socda mana aysan awoodin inay dhaqdhaqaaqdo ama ay dadka weydiisato badbaadin waxay riima saacada iyo maalmo xanuun badan ku qaatay dhagaxaanta burbure hoostooda iyadoona halkasi ku goodoonsaneed mana aysan helin wax cunno ah biyo iyo cabta iyo xitaa iftiin yar oo i keesha qoraxda waxa keliya horteeda ka muuqday ayaan ahaa geeri balse maysan isdhiibin riima waxayna ku dadaashay inay raadiso meel ay ka baxdo oo ay nolosheedu ku badbaadiso afar maalmood kadib ooy ku sugnayd cadaabaad u daran waxay awoodday inay ka soo gurgurato dhagaxaanta hoostooda gacmaheedana iskaga qaada dhagaxaanta ilaa ay ugu dambayntii awooddo inay keligeeda ka soo baxdo islamarkaana waddada soo qaado riima waxay ahayd mid aad u ilmeynaysaa korkeedana uu ka muuqda boor aad u daran dadka ku dhaqan magaalada beytillaahi ayaana si aada ula yaabay maadaama aysan jirin qof ku fikiraya inay nooshahay gurigoodana looga dhigay qabrigooda balse riima ayaa ku guulaysatay inay ka soo badbaado xasuuqay ciidanka yuhuud u geysteen iyada iyo ehelkeeda waxaa durbaba baraha kala duwan ee internetka ku faafay qisada riima iyadoonay dadka baraha bulshada wax ku faafiyay sheegayeen inay riima tusaale cad u tahay dhibaatada baasan ay la kulmayaan ehelkeena kunool marinka khaza mid ka mid a ragga isticmaala bartaaki soofaale ka bixinaya mashhadkan mucjisada ayaa waxa uu yidhi afar maalmood ay ku jirtay mugdigaya dhagaxaanta hoostiisa lana nooleyn meydadka halkaasi ku jira ayay soo istaagtay oo ay ka soo baxday halkaasi sidii iyadoo ka soo baxaysa dhulka hoostiisa waana mashhad weyn oo muujinaya inuusan allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ka tegaynin raxmadiisana ay tahay mid waasac ah intaa kadib waxauu su'aalo weydiiyey dadka ku nool dunida waxaana uu yidhi ma aragtaan dadow ma maqashaan calaamadahani ma waxaad u malaysaan in shacabka reer khaza ay keligooda yihiin waxaa la jirkooda ahaaday rabbi aan marnaba qudlaaminaynin haddii ay caalamkao dhan reer khaza qudlaamiyaan ruux kaloo isagana barta ex ugu qoran tahay maqdaad jamaal ayaa waxa uu yidhi riima waxay caddin u tahay in boqolaal ruux iyagana nool ay ku dhex jiraan burburka dhagaxanta amabay halkaasi ku shahiideen dad badan kadib markii ay waayeen gurmeed ruux kaloo isagana bartiisa ugu qoran tahay axmed xaajis ayaa waxauu yidhi maanta waxay u ekaasho badan tahay maalin mucjiso ah gabar lix iyo toban jir ayaa keligeeda ka soo badbaadiyay dhagaxaanta hoostiisa kadib afar maalmood oo ay halkaasi ku goodoonsaneyd ruux kaloo isagana barteekis qoraal ku soo qoray ayaa wuxuu yidhi gabar yaroo lix iyo toban jir ah kuna dhex nooleed mugdiga dhagaxaanta hareeraheedanay ka muuqadaan shuhada fara badan ma aragtaan oo ma maqashaan dad yahow dulmiga badan dhammaan dadka wax tacliiqiya waxay sheegeen in qisada riima xasaan balbaahili ay tahay mid ka tarjumaysa xaaladda murugada leh ee ka jirta marinka khaza afar maalmood ay ku qaadatay dhagaxaan toostooda weliba iyadoo dareemaysa kelinimo dhagaheedan ay ku maqlaysa dhawaqa gantalada ka duldhacaya ilaa ay ugu dambayntii keligeeda awoodday inay halkaasi ka soo baxdo waxayna halkaasi ku weysay dhammaan qoyskeedii iyo dadkii ay jecleed waxaa jira kuwo badan oo riimaa la mid ah kuwaasoo iyagana ku xaniban dhagaxaanta burburo hoostooda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana diiday in halkaasi laga soo saaro waxaana jira boqolaal halkaasi ku dhimatay sababa la xidhiidha gumaystaha yuhuudda oo beegsanaya cid kastooo kasoo agdhowaata burburka dhagaxaanta riimaa xasaam albaahili waxay ka soo badbaadiyeen dhagaxaanta burburo hoostooda iyo duqaymaha cadowga sahaynada yuhuudda balse maysan ka badbaadin khiyaanada iyo qudlaanka caalamka khiyaanada aamusna ayaana la mid ah in cadowga gacanta lagu geliyo waxaana caalamka o dhan u caddaatay in dadka reer khaza ay bixinayaan nafur iyo tadaxiyo hor leh taasoo ay u kaashanayaan allah subxaanahu wa tacaala
عرفت الله بالنجوى بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan dad u dhashay waddanka masar oo ka soo badbaaday gacanta kooxda r s f oo ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ay la kulmeen waxaana warbixinta soo jeedinaya maxamed ciise muddo ku dhow laba sano camed mucawad ayaa laga soo wareejiyey dhowr jeer xarun lagu hayay oo ku taalay suudaan isagoona loo wareejiyey xarun kale halkaas oo ay ku xireen ciidamada taageerada degdega ah isaga iyo tiro kale oo masaare ah oo lagu eedeeyey basasnimo mar kasta waxa uu mucawad ka baqayay in maalintii soo maraysa ay noqoto tii ugu dambaysay ee noloshiisa ninkan oo ah ganacsade masaare ah da'diisuna tahay afartan iyo afar jir ayaa sannado ku iibinayay qalabka guryaha dalka suudaan ka hor inta aysan maleeshiyaadka taageerada degdega ah soo weerarin bishii juun kii gurigiisa oo ku yaala khartuum xilligaas oo ay xidheen isaga iyo lix kale oo masaare ah waxay nagu eedeeyeen inaan nahay basaasiin ayuu yidhi mucawad isaga oo ku sugan gurigiisa waxa uu dib u gocday siday askarta soo xirtay ay u baareen teleefoonkiisa iyo gurigiisa isagoona yidhi waxaan ahayn ganacsato laakiinse qof kasta oo masaare ah ayaa laga shakiyey inkastoo wax raad ah laga helin kooxdaasi haddana in indhaha laga xiray ayaa lagu qaaday gaari xamuul ah kaasoo lagu geeyey xabsi ku yaala magaalada khartuum laba bilood kadib markii uu qarxay dagaalka suudaan boqolaal kun oo suudaaniyiin ah ayaa u qaxay dalka masar si ay ammaan u helaan laakiinse mucawad ayaa awoodi waayey inuu sidaasi sameeyo wuxuuna yidhi sababtoo ah tirada alaabtan haystay awgeed taasoo ay suuragal ahayd in laiga xado ciidamada taageerada degdega ah ee dagaalka ba'an kuli jira ciidamada suudaan tan iyo bishii abriil ayaa masar ku eedeeyey inay faragelin ku hayso dagaalka ayna taageerto militariga suudaan arrinkaas oo ay beenisay qaahira dhismo jaamacadeed oo loo bedelay xabsi kuna yaala xaafadda riyaad ee caasimada suudaan ayaa lagu xiray mucawad iyo siddeed qof oo kale oo masaare ah waxaana si gaar ah loogu xiray saddex qol mitir ah oo aan lahayn wax daaqada ah mucawad waxa uu sharaxay in qolalka kale ee xabsiga lagu hayay intuu u dhexaysa labaatan ilaa konton maxbuus oo ay ku jireen carruur da'dooda u dhexaysa lix jir iyo rag waayeelo ah kuwaasoo qaarkood ku jiray da'da sagaashameeyada axmed casiis oo isna ah ganacsade masaare ah oo lala xiray mucawad ayaa sheegay in raashiinka la siinayay maxaabiistu u ahaa biyo kulul oo lagu qasay bur kaas oo ahaa cajiin oo aan waxba dhidhan ah lahayn biyaha ayaana ahaa kuwa dhanaan ah oo laga soo daray ceel wasakhaysan ama uu ka buuxsamay wasakh ka soo baxday webiga niil taasoo keentay in cudurro ay ku dhex faafaan maxaabiista qaar ka mid ahna maxaabiista ayaa xaaladaas qalafsan awgeed ay naftu ka haaday sida uu tilmaamay axmed casiis casiis ayaa waxa uu intaa ku daray in markii uu maxbuus xanuunsado uusan sugayn aan ka ahayn geeri sida laga soo xigtay mucawad maxaabiista ayaa jir ahaan ahaa kuwa aad u liita oo daciif ah maxbuuskan wuxuu xusay in mararka qaar ay maalintii dhiman jireen ilaa shan qof jirdil daran awgiis iyagoo meydadka inta badan looga tegi jiray qolalka ay ku xiran yihiin maxaabiista kale mucawad ayaa ka sheekeeyey qaabkii ay ciidamada taageerada degdega ah u aasi jireen dadka dhintay wuxuuna sheegay inaysan kafani jirin kuna tuuri jireen meelaha lamadegaanka ah si aysan u arkin eheladooda casiis oo isna muddo bil ah ku xirnaa xabsiga soobaa oo isna ka sheekeeyey xaqiiqda dhabta ah ee uu halkaasi ku soo arkay isagoo sheegay inaysan jirin wax musqulo ah ama suuli oo ay maxaabiistu isticmaalaan wuxuu tilmaamay in qol walba la dhigi jiray baaldi lagu qaado saxarada kaas oo maalmo dhan dhex ooli jiray qolalka ay maxaabiistu ku xiran yihiin maxbuuskan ayaa sheegay in intii uu ku jiray xabsigaas uu aad u xanuunsaday isagoona halkaasi kula kulmay xanuunka daacuunka iyo duumada wuxuuna sidoo kale sheegay inay jireen cayayaanka dadka cunaya oo ka dhashay wasaqda saxarada ee dhex tiilay qolalka xabsiga taas oo ka dhigaysa in aadan dareemin bini'aadinimadaada waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa dhankeeda sheegtay in xabsiga soobaa ee ay gacanta ku hayeen ciidamada taageerada degdega ah ee koonfurta khartuum lagu hayay in ka badan lixdan kun oo maxbuus bartamaha sanadkii labada kun afar labaatanka maxbuus kale oo soo maray xabsiga oo lagu magacaabo maxamed shacbaan ayaa isna ka faallooday gaboodfalladii ay ciidamada taageerada degdega ah kula kaceen dadka suudaaniyiinta ah ee ku sugnaa xabsiga soobaa wuxuuna sheegay inay maxaabiista ku garaaci jireen tubooyin ulo iyo xargo jeedalo ah shacbaan oo ah afartan saddex jir ayaa sheegay in maleeshiyaadka taageerada degdega ah ay dadka maxaabiista ah ka siibi jireen dharka kadibna ay kula kici jireen tacdiib iyo jirdil aan jirnax lahayn si kastaba ha ahaatee maxaabiistan kale ah mucawad casiis iyo shacbaan ayaa ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay inay ka soo baxaan xabsiyada maleeshiyaadka dacmu sariic kadib labaatan bilood oo ay halkaasi ku xirnaayeen howlgalkan ayaana waxaa si wada jir ah ugu guulaystay sirdoonka masar iyo mas-uuliyiinta dowladda suudaan saddexdan maxbuus ayaa ku noqday dalka masar iyagoo la ildaran sidii ay jir ahaan iyo maskax ahaanba uga soo kaban lahaayeen garaafooyinkii ka soo gaaray intii ay xabsiga ku jireen sida laga soo xigtay qaramada midoobey tobannaan kun oo qof ayaa lagu xiray xabsiyada dalka suudaan kuwaas oo ay ka dambeeyeen ciidamada taageerada degdega iyo kuwa dalka suudaan sida lagu sheegay warbixin la sii daayey bartamihii bishan tan iyo markii dagaal ka bilowday laba sano ka hor howlwadeennada u shaqeeya hay-adda samafalka ayaa diiwaangeliyey xadgudubyo iskugu jira xarig aan sabab lahayn iyo jirdil loo geystay shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya hay-adaha iyo dad aad u badan oo rayd ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت